Degmada Hiliwayo gobolka Banaadir ayaa laga dhagax dhigay dhismaha wado interloga oo muhiim u ah isku socodka bulshada. Munaasabada dhagax dhigga wadadan waxaa ka qayb galay maamulka degmada Hiliwayo iyo bulshada qaybahooda kala duwan. Qaar ka mid ah dadka ah degmadan ku nool ayaa ka hadlay muhiimada wadadan ay u leedahay iyaga oo u mahad celiyay dadka dhismeeda ka qayb qaadanaya.
waa wadada labaad iyo tii saddexaad aan rajeynaa inaan horumarkan iyo guushan aan gaarnay waa mid dadaalkeeda in badan la soo waday waxaan uga mahad celinayaa qof walba oo ka qayb qaadatay iyo dadka deegaanka bulshada iyo maamulka degmada hilwaa dhammaan laamaha amniga koonsolka degmada hilwaa marka waxaan taageeraynaa aan usoo cabatumeynaa yah quruxda iyo bilicda degmada hilwaa kasoo muuqato Eh, anigoo ku hadlayo magaca eh, milkiilayaasha eh, degmada Hilwaa khaasatan wadada eh, fadhisan ahna injineerka eh, quality controlka ku qoran wadadan aadka u baaxadda weyn almost ah eh, half kilometer eh, ilaahay ka sokows waxaa mahad iskale gudoomiyaha eh, degmada Hilwaa eh, Mira Salaad Duxulow eh, run ahaantii markii wada la dhisaayo waxaa la kulmaysaa challenges badan ama caqabado badan Eh, sida meesha kaaga muuqatana waxaa waa almost eh, 40% shaqadii way dhammaatay waxaana rajeynaa insha Allah haddii la yiraahdo in wadadan si fiican inuu soo dhammaan doonto maanta maalin weyn waaye wadadii ay maaragtay een, fadhiisan een, ayaa degmada Hiirwaa ka tirsan ayaan maanta la dhagax dhigayaa aniga oo ku hadlaya afka injineerada ama kambaniga wadadan dhisaya wadadan wado muhiim ah bulshada muhiim u ah waaye waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay maaragtay nagu nagu ceeb asturo oo aan ku guulaysano mashruucaan si effective aan u dhisno waana uga mahad celinaynaa dadka deegaanka iyo maamulka degmada oo oo noo doortay inaan wadadan dhisno insha allahu tacaala waana daalaynaa sida ugu qualitiga badan uguna tayada badan ayaan rajaynaynaa inaan maaragtay waqtigan u ilaalino tayada iyo maaragtay hawshaan qabanaynana qualitigeeda u ilaalino Dhanka kale, gudoomiyaha degmada Hiliwayo gobolka Banaadir Mira Salaad Duxulow ayaa ka hadlay dhismaha wadadan.
waxaa runtii farxad noo ah galabta inaan wadadan weyn oo fadhisan aan dhagax dhigayno Eh, taasoo aan rajaynayno inay wax badan ka beddesho waaxdan iyo isu socodkeeda si gaar ah suuqa la yidhaha suuqa xoolaha Een, ayaan rajaynaynaa inay wax badan ganacsigana ku soo kordhiso isbeddello muuqdana iyo bilacna ay soo kordhiso Een, waxaan rajaynaynaa sidoo kale maalmaha soo socda waddooyin badan oo ka hirgeli doona degmada inaan ayagana dhagax dhigno maanta waxay ku soo aaday waddadii labaad in laga dhagax dhigo suuqa xoolaha Ee, waddadaana oo ah runtii waddo maxalli ah ama aad daruuri ugu ah bulshada degma bulshada degmada khaasatan waaxdan barwaaqo waxaan rajaynaynaa insha allahu shaqadaanu inay si fudud noogu dhammaato Wadadan ayaa ka mid ah wadooyinka waaweyn oo halbowlaha u ah degmada Hiirwayo gobolka Banaadir waxaana ay qayb muhiim ah ka qaadanaysaa horumarka ah degmada Hiirwayo gobolka Banaadir.